sidaad la socotaan dembiyada socdaalka ah waa dembiye aad u foolxun una dhib badan oo ummad badan ee soomaaliyana ay ku dhib badan tahay waqtigan xaadirka ah maalmihii lasoo dhaafay waxaan shir caalami uga qayb galay waddanka kenya ay isugu yimaadeen afar iyo toban dal mawduucuna uu ahaa sidii looga hortegi lahaa dembiyada foolxun dembiyada foolxun ee socdaalka lagu galo marka taas micnaheedu waxay tahay dembiyada socdaalka ma aha arrin keliya ay soomaaliya khusayso soomaaliya ee waa arrin ay ku dhiban yihiin waddamada dalka oo dhan khaasatan kuwa horn of africa iyo kuwa eastern africa sidaan kaloo la soconno dadka aadka u fara badan ee lagu galo dembiyada socdaalka waxaa ugu badan soomaaliya dad soomaaliya shacab soomaaliya hadday ahaan lahayd tahriib ama ka ganacsiga dadka marka aaday farxad igu tahay inaan maanta iskugu nimaano inaan howlgelino guddigan oo ka howlgeli doono muqdisho kadibna aan kusii ballaarin doono qaybaha kala duwan ee dalka sidaad la socotaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay mar walba aad ula dagaalantaa dembiyada socdaalka lagu galo haddaan dib u fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo tobankii waxay hay-addu ka horsagtay laba boqol afartan iyo sagaal dembi laba kun labaatankii afar boqol todobaatan iyo sagaal dembi laba kun koo iyo labaatanka weli hadda aana dhammaan waxay marayaan in ka badan saddex boqol oo kiis marka taas micnaheedu waxay tahay in hawshuna sugaysa aysan ahayn howl aad u yar saan la socono dalku wuxuu leeyahay barxuduujo aad u tiro badan shan iyo labaatan qaarkood ay yihiin dekado qaarkood ay yihiin international airport airboora caalami ah oo ka mid yahay midkan hadda muqdisho ku yaalla marka waxaa muhiim ah in aan xuduudahaas sida casriya loo ilaaliyo sababtoo ah waa ilo muhiim u ah dalka hadday ahaa lahayd amni hadday ahaa lahayd dakhli dadka meesha laga bixinaya ama lagu dhibaataynayana waa dad soomaaliya mas-uuliyadda weyn anagna saaranna waa midda muwaadinka soomaaliyeed marka waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan arrintaas aan uga hortagna hadduu ilaah yidhaahdo guddigan halkan isku yimid ee tababarka oo u furmay waxaan ku boorinayaa inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waxaan kaloo farayaa tiimka aniga la shaqeeyo ay ka mid yihiin safiya iyo fahmo inay joogteeyaan shaqada guddigan ina sida u dhaqsiyaha badan ugu ballaariyaan dalka intiisa ka dhiman